العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة xadiidka waxaa ku jirtay ducada iyo baryuhu mukul cibaada cibaadada dhuuxeeda iyo maskaxda cibaadada waayo wadaliilu qawluhu tacaala waxaana u daliila baryuhu inuu saas yahay qawlkii alle subxaanahu watacaala wa qaala rabukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii ituugo ibarya astajib lakum waan aqbala baryihiine ina aladina kuwii yastakbiruuna iskibrinaya can cibaadatii cibaadadayda iyo baryahayga iska kibrinaaye sayadkuluuna waxay geli doonaan jahanama naarta jahanamaa daakiriina xaalayhin kuwa ku iyagoo dulaysan daakiriina xaalayhin kuwa dulaysan oo ihaanaysan waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa alusul athalaata lilimaam maxamed bn cabdilwahaab annajdi raxmat ullahi calayhi gaar ahaan saddexdii asal oo kitaabka kusaabsanaa asalkii koobaad iyo in ilaahi subxaanahu watacaala keligii uu cibaado leeyahay cid cibaadada allalana aysan jirin subxaanahu watacaala shiiku marka wuxuu tidhi waxyaaba fara badan oo cibaadooyinka alle kamid ah oo tusaale ah cibaadooyinka alloo dhan maaha laakiin tusaale xoogaa ah oo cibaadooyinka alle ku saabsan ayaa shiiku bixiyey markaasu wuxuu yihi intaas iyo keyrkeedba ilaah ayaa iskale subxaanahu watacaala cid aan alla ahayn ciddii u leexidana waa mushrik kaafir ah daliilkeediina waa u raaciyey ashyaadii marka saas ahaa oo tirada badnaa oo tusaalaha u bixiyey oo cibaadada ilahay kamid ahaa ayuu shiiku xabad xabad shay walba daliilkiisii oo u keenaa ko wuxuu ku bilaabay adducaa xadiis kusoo arooraw sheegay oo ah adducaau mukhu lcibaada ducaday baryuhu inuu yahay cibaadada dhuuxeeda yani asalka cibaadada iyo nuxurka cibaadada laakin xadiiskan xukunkiisu waa maxay iyo xaalkiisu xadiiskan waa daciif waana xadiis cubaada ibnu saamit sanadkiisana waxaa ku jira nin la yihahdo cabdullahi ibn he hiica nin la yihahdo daciifa cabdullahi ibn hiica xadiiska markii la joogo waa daciif sanadkiisa marka ninkaasaa ku jira abtiriska abtiriska xadiiska iyo sanadka xadiiska ninkaas oo daciif baa ku jira xadiiskan marka waa daciif xadiiskan waa daciif laakiin axaadiis waxaa jirta axaadiistaa naga deeqe oo uu kamid yahay xadiiskii nucmaan ibn bashiir oo sunanta ku yaalay oo nabigu yihi alayh salaatu wasalaam adducaau huwa alcibaada adducaau huwa alcibaada adducaau baryuhu baryuhu ilahay la tuugo subxaana watacaala tuugmadu huwa alcibaada isagaaba cibaado ah cibaadadu waa isaga baryaha iyo tuugmada alla la tuugahay cibaadaduba waa iyadaba kadibna nabigu wuxuu akriyay alayhi salaatu wasalaam aayaddan qur-aanka markuu intaas yidhi o yii adducaau huwa alcibaada ducada iyo baryuhu isagaa cibaada ah wuxuu akriyo qawluhu tacaala wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yihi dadow udcuunii ituuga oo ibarya astajib lakum waa idin ajiiba oo baryihiina waa aqbalaah ibarya ilaha dhaha subxaana watacala ilahay dadka abuuraha wuxuu leeyahay war ibarya baryihiina waa aqbalaah ina aladiina kuwii yastakbiruuna iska kibrinaayey can cibaadatii cibaadadayda iska kibrinaayey cibaadadaas maxaa laga wadaa iska kibrina waa te waa ducadii hadda la sheegay waay waa baryihii hadda ilahay soo sheegay subxaanahu watacaala ilahay wuxuu leeya adoomadiisa in barya waa idin ajiiba baryihiina waa aqbalahe ina aladiina kuwii yastakbiruuna iska kibrinaaye oo iskala weynaa can cibaadatii cibaadada aniga ay caabudaan iyo baryaha aniga ay baryaan kuwii iskala weynaa sayadkuluuna waxay geli doonaan jahanama naarta jahanamo daakiriina iyagoo dulaysanoo liida liigta oo ihaanaysana gelayaan marka cibaadadu aayadan iyo xadiiska aan akrinaba oo daliil cad u yihiin labaduba baryuhu inuu yahay cibaadada ilahay subxaana watacala wax kamida baryuhu inuu yahay cibaadada ilaahay wax kamida ayaa aayadda iyo iyo xadiiskuba daliil u yihiin aayaddana inay saas ku fasiran tahay ama macnaheedu saas yahay isla xadiiska nucmaan ibn bashiir ay ku jirtaa oo nabiga ku fasiray calayhi salaatu wasalaam markuu yihi adducaau huwa alcibaada markuu yihi ayuu aayadda akriyey isagoo ku fasira aayadda macnaheeda in waxay ka warramayaan ay baryaha yihiin baryuhuna waa cibaado waa soo marnay waa aragnaa cibaadaduna iyadaa kala fadli badana weliba waa cibaadada midda ugu fadliga badan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis cabdillahi bni cabbaas xadiiska cabdillahi bni cabbaas oo sunanta qaarkeed ku jiray oo saxiix ahaa nabigu wuxuu ley alayhi salaatu wasalaam afdalu lcibaadati adducaau afdalu lcibaadati cibaado alla lagu caabudo midda ugu fadliga badani الدعاء وبريحه أفضل العبادة عبادة للوعد لمدة أو صلي قبلا أو أنا قبلا الدعاء بريحه سلو كلام حديث أبو هريرة وحكي جبتي إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام ليس ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ما جرو شيء إلى أرتيس ككرامة بدن أو كخير بدن أو كونات بدن بريعة كونات بدن بريه مركب وعباده ولما هو عبادة قيمه تستروى أفضل الدعاء أفضل العبادة الدعاء عبادة مش أفضل بدن وبريها على الله بريه سبحانه وتعالى مركب بريه هو عبادة عبادة الله qofkii marka ilaahay cid aan ahayn siiyana waxa u noqonaa qof mushrik buu noqonaa inkastoo ay culammadu waa tafsiiliyaan markii baryaha ay joogaan waa la tafsiiliyaa tafsiilkuna waa tafsiil anke markay lagu kala lagu caqliya aad fahmi karto qofka la tuugaa ama qofka wax tuugaahu haddii uu tuugo oo uu baryo qof dhintay hadduu baryo muxuu noqon qofkaasi qof dhintay qofku hadduu baryo muxuu noqonaa mushrik waa la kala qaadi maa qof dhintay hadduu baryo waa mushrik sababtu waa maxay qofkaa dhintay oo aad baryahu muxuu muxuu kuu qaban karaa waxba kuma qaban karo iska dhaaf hadal kuu qabtay maku maqlaa in tadcuuhum laa yasmacuu laa yasmacuuna ducaa'akum walaw samicuu ma stajaabu lakum ilayhi subxaana watacaala haddii markaad tuugaydaan idin maqli maaya hadday idin maqli lahaayeenna halkaa waa dadka qaar inay dhahaan waa maqlaan dadka dhintay dhawaqa waa maqlaan ilahay wuxuu lehi subxaana watacaala hadday maqli lahaayeen anke mastajaabu lakum waxba idin ajiibeenba waxba idinma qabteen haddii marka la baryo wax dhintay haddii la baryo qofkaas baryay wuxuu ku dhacaa shirki ku dhacaa qof mushriguna noqaa ilahina subxaana watacaala cibaadadiisu cid kalu la siiyey qof maqan haddii la tuugana qof maqan aa la baryay qofkaas maqanna lagula hadli maayo taleefon lagula hadli maayo sidoo kale taahna lagula hadli maayo waxyaaba aaladaha casrigaana lagula hadli maayo qofaa wuxuu gacmaha issaartay markaasu wuxuu yidhi nin jooga america oo yihi maxamedow waxaan ku weydiistay inaad maanta qadada iga dhiibto saasaan kaa helo waa baahanahay maanta qadada iga dhiib taleefon ku hadli ma aaladahan laiskula hadlo dadka iskugu gudbiyaan ku hadli ma saasuu leeyahy qofkaas muxuu noqonaa mushrig u noqonaa sababtu waa maxay qofkii ma joogo ku maqli maaha adna waad la hadlaya maxaad ula hadashay sababtu waa maxay waa inaad ka aaminsan tahay qofkaan sifo ilaahay uu leeyahay in ninkaan uu leeyahay oo ah inuu meel walba wax ka maqlo qofkaan inuu meel walba wax ka maqlo inaad ka aaminsan tahay waayo waxaad qofka u weydiisatay wax ama aad ugu yeeratay saas marka waxaad ku noqeen mushrik billahi mushrik aad ku noqeen shirki ku dhacay oo alla subxaana watacaala cid kale cibaadadii la siiyey hadduu jinni tuugana qofku jinni u tuuga wuxuu yihi jinni fulanow iga soo gaar haw noqo asna mushrik billahi noqaa shirku billahi ku dhaca mushrik wa mushrik wa ilahay cibaada cid kale mushrikun kaafirun wa waayahay qofki wuxuu baryo qof la jooga intaas waa isla isla garana umalayna qofku hadduu qof dhintay baryo lakala qaadima waa kaafir hadduu qof maqan baryana isagoon kula hadlayn aaladaha casriga aan kula hadlayna haw noqoa iyadana mushrig u noqonaa hadduu jinniga tuugana mushrig u noqonaa waxau tuugow baryey qof jooga uu tuugo barya qof jooga musqaf uu barya waa joogaa maxau noqaa qofkaas markaas waa la kala qaada arrinta qofkaas jooga oo xaadirka ah oo nool waxa uu weydiisaha la fiirina waxa uu weydiisaha ma yihiin wax bini aadamku awoodaan mase waa wax ilahay keliga u awoodo subxaanahu watacaala hadday yihiin wuxuu wax ilahay keligiisa u awoodo oo bini aadamku aysa awoodiisa aysa ku tacalluqin hadduu qof joogo oo nool weydiisto muxuu noqo qofkaasi mushrig u noqonaa matalan mustafa u yimid markaasu wuxuu yihi mustafa ilma la-aan ahayda waxaan rabaa inaad ilma isiido ilma yaa bixiya allah subxaana watacaala qofkaas marka qofkii joogo oo noolaay oo kasoo horjeeday weydiistay ilmaha muxuu noqonaa mushrig u noqonaa kaafir billahi alcadiim ila qof ku gaaloobay waay ama wuxuu yihi waxaan rabnaa mustafa waa abaareysanay roobna sii roobaan kaa rabnaa roob inaad noo diidaan rabnaa samada inaad amar sidaan rabnaa samada amarkeeda yaa haysta allah subxaana watacala xau noqaa qofkaasi mushrig u noqaa isna mushrig u noqaa ama waa loo yimid mustaf markaasaa la yidhi mustafow waa jiranahay xanuuna igu tegi diiday neer baan qabaa daktar walbana waa u tegey waxaan rabaa inaad icaafidaan rabaa inaad icaafidaan rabaa yaa wax caafiya allah subxaana watacaala qofkaasu gaal u noqaa ama mustaf waa loo yimid oo waxaa la yidhi sida gaalada in badan oo kamid ay sameeyaan waa dambaabnay mustafo waxaan rabnaa inaad dembiga naga aqbasho ma dembiga waa ka tooba keenaynaa toobada naga aqbasho xoogaan aan ku siino toobadan aad naga aqbasho isagii wuxuu yidhi waayahay u yidhi xoogaa lacaw ka qaatay dhabarku ka dharbaaxay qofkaas ka tegey qofkaas muxuu noqaa mushrigu noqaa gaalu noqaa yaa toobada aqbala allah subxaanahu watacaala laakiin haddaysa arrintu saas ahayn oo mustaf inta loo yimaado la weydiiso mustaf wuxuu awoodo oo masalan la yidhahdo mustafo waxaan rabaa qalin aan ku qorto maanta cashirka ku tacliimsado ee qalin istiri ma gaalnimaa taas may taas gaalnimo maaha taas gaalnimo maaha waa suurtagal inay noqoto tuugsigii xaaraamta ahaa oo qofku qof tuugsadaa uu noqdo oo matalan haddii masaajidda inta laga kaco maanta o dhan la yidhahdo magan allah inoo kaalmeeya la yidhahdo laiska tuugsado oo tuugsiga shaqo laga dhigto oo iyadoon baahi iyadoo qofku daruuro u qabin inay wax qofka wax weydiisato bini aadamka inay wax weydiisatahay dembi miyaa mase waa iska xalaal dembi waayo kabiira min alkabaa'ir uu ku dhacaa laakin ma gaala qofku noqaa maya qofku gaal noqo ma qofku qofka wuxuu weydiisaa wax uu awoodo waayo qofkaani wuxuu awoodo waayo laakin sharcan aysan fiicnayn in wixii adoo ka maarma inaad qof weydiisataa aysan fiicnayn ayadoon daruura kuu haynin inaad qofka weydiisatahay sharcan ma fiicna sharcan ma fiicna oo sharcan xaggaas dembigaad ka geli laakin qofku ma gaaloobayo aan soo khulaasayno qofku hadduu qof dhintay wax weydiisto xuu noqaa mushriku noqaa faahfaahin ma yihahda faahfaahin male hadduu qof maqan oo aan isaga la joogin oo wax weydiisto oo uu baryo wuxuu raba ha weydiiste xuu noqaa qofkaas mushrikuu noqaa hadduu yidhaahdo hebel aan joogin ba carrada isagoo wuxuu kula hadlaa aan la arag si qofki aad wax kula hadashaa waa qofkula joogto o kale hadduu yidhahdo hebel qalin la-aanan maanta hay qaliniso qalin iste waa qof waa gaalooba sababta wuxuu u gaalooba waa maxay qofkaas wuxuu ka aaminsan yahay ilahnimo u ka aaminsan yahay iyo sifadii ilaahay owlaha subxaanahu watacala oo ulgaarka ahaa wax kamida sifooyinka alle wax kamida qofku inuu ku sifaysay u aaminsan yahay waan ku gaalooba hadduu jinniga tuugana mushrig waa isaguna waayahay qof xaadir oo nool oo uu tuuga qof nool oo la joogta oo aan maqnayn uu beriyey maxau noqaa qofkaas markaas waa la kala qaadaa haddii qofkaas waxa uu weydiistaa ay yihiin wax bini aadamka awoodaan wax bini aadamka awoodaan hadduu qofka weydiisto mushriknimo miya ma gaalnima maya gaalnimo maaha waxay noqo waa ama macsiya ha noqoto amagaysa noqon faahfaahin danbay leedahay laakin horta gaalnimo maahana gaalnimo ayaan lagu sheegi hadduu weydiisto laakiin wax aan ilaahay maahana cid kale aysa awoodin qof xaadir hadduu weydiisto oo haddana nool ha u noqaa qofkaasi mushrik u noqaa ya maana tawasul waxaa la yidhaha jira dadka qaarna way kusoo mareen qaarna waa idin imaan doonaa in ilaahay waxaan lagu baryo lagu caabudo waxyaabaha tawasulka qayb kamidahu waa mashruuc qayb kamidana mashruuc maaha qaybta mashruuca oo qaybtii daliil kale waay qayb walboo daliille mashruuc waay qaybtii aan daliil lahayna mashruuc maaha lama ogola qaybaha daliil kale waxaa kamid ah qofka saalixa oo suuban in la yidhahdo ilaahay noo bari horta ma awoodaa qofka saalixa inuu ilaahay baryo ma awoodaa inuu ilaahay noo baryo ma awooda mase ma awoodo waxa aan weydiisayna marka ma wax ilaahay keligiis awoodaa mase wax qofkaan awoodi kara waayo markaan inta u nimaano an ihaha maxamed u salaaxaas mutuumaynaa ee ilahay noo bari in ilahay roob na siiyo inuu gacmaha kor itaago ilah ilahu roobna siiyo ma awoodaa mase ma awoodo waa awoodaa markaas waxaa la baryahay yay yihiin markaas waxaa la baryayay ma maxamed a mase waa allah subxaana watacaala allah waay taas waa tawasulka qaybtiisa sharciga tawasulka qaybtiisa sharciga oo xadiis kusoo arooray waay matala mina wuxuu yihi waxaa la inta loo yimid ilmanasi ilma la-aanan ahay islaanta iyaantan waa dhali weyday haddii islaantu ay dhasho lacagtaasan kusiiha islaantu hay dhashay ilma isi markaasu orgigaada islaantu waa ku dhaleen oo ilma waa kusiihaay xau noqaa qofkaas isaga laftirkiisu imaan baxaa yidhi xau noqaa isagaaba ku xunkan midkan miskiinkan gaalkan iska lunsan waxaa ka daran faajinka meesha ufadhiya oo ilmaan baxshaari kaasaa ka xun kaasaa ka marka baryuhu waa nooca baryahana waa cibaado inuu cibaado yahana maxaa daliilu ah adducaau huwa alcibaada xadiiskii ninka la yihah nucmaan ibn bashiir adducaau huwa alcibaada iyo aayadda qur-aanka oo ilahay uu leeyahy waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladina yastakbiruuna can cibaadati daliilka meesha aayaddu ka taa waa xaggeen ina aladina yastakbiruuna can cibaadati kuwa iska kabinaha oo iska weyneynaysiinaa cibaadadayda oo baryaha ah sayadkuluuna waxay geli doonaan jahanama naarta jahanam daafiliina iyagoo gulaysan oo ihaanaysana gelaya marka baryaha allah iskale subxaana watacaala ilahay cidaan inaala barin ha ya a maya baabkaas baabkaas baabkii aan hadda ku jirna maaha waxaasuma shirkiya wata shirki maahanaan ka hadlayna baryaha qaybkaas ma cibaada mase cibaado maaha taas ma lagu gaalooba mase lagu gaaloobi maaha laakiin qof tuugsaa oo jaad inu cuna aad og tahay wax masiihe waa baab kale waay waa noo imaan doontaa dalila meelo kale inoogu imaan doontaa mawduuc ayaana ka bixi eh. a nin ninaa nin qur-aan saaray markii la qur-aan saaro rees wuxuu yihi kii reegsaa wuxuu yihi ninkaas qur-aankiisii waa ku caafimaadoy wax dhiba ma yidhahda qur-aanku dawo ma yaha mase maaha dawo waayo marka qur-aankiisi wuxuu ka wadaa qur-aanki ilaahay uu akriyey waa ku caafimaado qur-aankuna waa dawo waxba dhiba male in lais qur-aan saaro oo laisku duceeyo waxba dhiba mala qofkaasna ma adan baryin ogaab qofka ku qur-aan saaray ilahay hadalkiisa kugu akriyo oo duca oo ah cibaad oo ah maaragtay hadalkii allah subxaana watacala oo daawo ah midka kuu duceeyey oo yihi ilahay caafimaad sii ninkaana ma isagaad bariday oo isagaa wax kugu qabtay hadadankii caafimaado mase ilahay kuu bariyey ilahay kuu bariyey wax la bariyey ilahay ba markaas ya maxamed a ala imaa meelkaa nooga imaan doontaa yani kushaqaysiga lagu shaqaysto sufta lagu shaqaysto oo aad isaga ka aaminto qofka saalixa ah nabigu alayh salaatu wasalaam ninkii ahaa uways lqarani cumar ibn khadaab markau la dardaarmaayo waxyaaba kula hadla waxaa kamid ahayd ninkaasaad arki doontaa ilaahay weydiiso ninkaas weydiiso inuu ilaahay kuu baryo qofku marka qof saalixa inay weydiisato inuu qofkaas saalixa uu ilahay u baryo waxba dhiba malaha waxba dhiba malaha taas yaan shoog laga qaaday meesha dhib kale waa xaggee waa in saalixii la baryo waayo masiibadu saalixa in la baryo waayo laakiin in saalixa iyo qofka wanaagsan ilahay noo bari la yidhaah wax dhiba mala waa nabi maxamed alayh salaatu wasalaam saxaabadu intuu yimaadaan ee waxay dhihi jireen ilahay noo bari waa abaaraysane gadaashiina nabigu markii la oofsaday calayh salaatu wasalaam abaaru markay dhacdo saxaabadu say isfiiriyaan a waxaa dhihi jiray hebelow ilaahay noo bari sida cumar ibn khadaab xilligiisa dhacday abaaraa dhacday kadibna wuxuu u yeedhay cabaas ibn cabdilmutalib oo nabiga adeerkiisa calayh salaatu wasalaam markaasuu yihi xilligii nabigu noolaa ilahay waxaan ku bari jirnay nabi maxamed oo ducadiisaan ku bari jirna gawadaas haddeer marka cabaasu kac ee ilaahay noo bari subxaana watacaala qof dhintay laakin ilahay noo bari ma la dhihi karaa qof dhintay ilahay noo bari ma la dhihi karaa isaga la baryi maaday qabrigaa laakin la imaana ama isagoo joogina qabrigiisa la joogina la hadlaa waxaa leeyahay sheikh hebelow ama weli hebelow ilahay noo bari allah ma banaanta ma soo banaana inaysa banaaneyn maxaa dunida daliil laska rabaa wax walba ood sheegto ood xugkan udigdo haddaada daliil keenin warkaadu warar kale waxa uma duunaa ninkaan wada ilahay baryada soo geli ma meeshaas so ninkaanu waxa uu baryaahu oo rabo in la baryo allah waa subxaana watacaala laakin qofkaas la rabo inuu ilaahay noo tuugo a qof dhintay ah ya haddaad barida in tadcuuhum laa yasmacuuna ducaak walaw samicuu mastajaaba lakum waa daliil maxaa kaloo daliila wax kaloo daliila hay cabdita inaka laa tusmicu lmawta yani waay adiladaas o dhan waxay daliil u tahay inaan qofka dhintay wax maqlay hay maxaa yaa kaloo raacina a qofkaan dhintay inuusa wax maqal waa daliilka aad keenteen ood isku raacdeen waa ar masalada jawaabtaad jawaabteen oo adilada aad u keenteen a masaladaas masale khilaafiya waa laakin masalada koobaad oo daliilka u ah in aan qof dhintay la dhihi karin ilaahay noo bari waxaad ku sheegteen inaan horta qofku marka hore wax maqlay soo wax u baryaa waxaad sheegayba maqli o maaye waa masalada koobaad masalada labaad ama daliilka labaad daliilka labaad daliilka labaad waa daliilkan kabacor yadata waxaaso dhan waxay daliil yihiin inaan qofku wax maqlay inaan qofku wax maqlayn daliilka koobaad waa waa idin aqbalay daliil kale keena ma awoodo wa a ma maqlay marka daarudunya iyo daarul aakhira waayahay xadiidka hadda aan sheegay oo ku saabsanaa markii xilligii cumar ibn khaaab abaartu dhacday cumar ibn khaaabna magaalada madiine uu joogay magaalada madiinena uu ku yaalo qabrigii nabiga calayh salaatu wasalaam nabi maxamedna uu yahay dadka ilaahay abuuray midka ugu fadliga badnaa intuu noolaana ilahay subxaanahu watacala ducadiisa isaga lagu baryi jiray saxaabadiina ay tuuran yihiin oy dhooban yihiin maxay u dhihi waayeen saxaabadu haddii qof dhimatay baryaheed ilaahay lagu baryi karo haddii qof dhimatay ilaahay noo bari la dhihi karo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku ag xabaalan maxay u dhihi waayeen nabi maxamed oo waxaan rabnaa waa abaaraysane intaad nooleysaad ilaahay noogu bari jirtay haddana ilaahay noogu bari maxay u dhihi waayeen hadday taasu marka banaan tahay oo fahamkaas dadka qaar ay fahmeen faham saxiixa uu yahay saxaabadii nabi maxamed aa fahmi lahay marka ay saas yeeli lahayeen laakiin maysa yeelin ayadoo nabi maxamed ku ag xabaalayn oo qabrigiisii ay joogaan oo masaajidkii ay joogaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo magaaladii madiine ay joogaan ay waxay u yeereen nin kale oo nool markaasaa weliba cumar ibnu khataab oo markaas ahaa madaxda amiirulmuslimiin ayaa wuxuu yidhi ilaahayow nabigaada inta nabigaadu noolaa kugu baryi jirnay baryihiisa haddeerna waxaan kugu baryaynaa adeerkiisa cabaas ibn cabdilmualib ducadiis nabiga ma dheeriya markaas calayhi salaatu wasalaam qabrigiisu ma dheeraa may waa la joogaa cumar ibnu khataab waxa uu ka fahmin iyo saxaabadii nabigoo la joogtay oo anagu diinta ka fahmayna waa maxay oo aan baadida ahayn baadi waayo marka waxaan saxaabadii nabi maxamed diinta ka fahmayna anagu ka fahnaa baadi waayo haddii qof dhintay ilaahay noo bari inta la yidhaahdo baryahaas allah uu baryaa uu baryo sharci ahaa lahaana saxaabada nabi maxameda nabi maxamed markuu dhintay kadib calayhi salaatu wasalaam waxay dhihi lahaayeen nabi maxamedow adoo qabriga ku jira ilaahay noo bari dhihi lahaa marka qof dhintay yaan laysuma goynin qof dhintay isaga wax loo qabta isaga wax qabashaa laakiin isaga waxba kuuma qaban karo isku soo duub waxaan nidhi baryo waa cibaado in baryu cibaado yahana waxa u daliila adducaau wlcibaada iyo aayadii qur-aanka ahayd wa qaala rabukum udcuunii astajib lakum in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii layadkuluuna jahanama daakiliin baryahana ilahay cidaan ahayn la baryaahu haddii waxaa la baryaahu ay yihiin wax dhintay jumlatan waa maxay waa shirki shirkiga gaalnimo waa iyadoo lakala qaaday iyadoo la kala qaaday haddii waxaa cidda la baryaahu cid maqan ay tahana maay noqo iyadana shirkiyay noqe iyadoon la kala qaaday haddii qofka la baryaahu uu yahay jinina waa shirki hadduu yahay qof xaadir oo nool qof jooga oo noolna waa la kala qaadaa haddii qofka waxa la weydiistaa ay yihiin waxaan ilaahay mahan cid kale isa awoodin maxaay noqoy arrintaas shirkiga gaalnimay noqoe haddii shaygaan qofka la weydiistaa uu yahay shay qofka uu awoodana muxuu noqaa waxyaaba aan wac kalo yeelaa shirki maaha gaalnimo maaha waxaa soo haray qofkii wax weydiista waxaama nolol u dhalanba marka horeba lama noole dhagaxoo weydiista dhagaxiina waa jooga waa derbigan sanam qoran oo derbigaan oo kalea oo u yimid wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad isiido biyaa cad isiido galaas biyaa isiido ama qalin isiido yii ama wax ka weyn oo weydiista ama waxuu raba ha weydiiste dhagaxu wax weydiisto qofkaas xu noqaa mushrik waa qofkii dhagax weydiista qofkii dibi wax weydiistana dibyo caabuda dibyo wax weydiistaa markaasuu leeya dibyo waxaan kaa rabaa waxaasaan kaa rabaa xawnaa qofkaasi mushrik kaafira oo weliba dabaala waayo dabaalnima usii dheer isaga saayida waayo waxa waxaan waa wax iska muuqda waxaanu baryahay inaysa waxba qaban karin see nololba uma dhalane waa wax tiirsan oo haddii aad dhinac ufido iska dhaca hadduu dhinac u dhacana inaad u soo toosida maanaan soo toosi karin qofka marka sheegaas wax weydiista xaw noqaa saa ka sawirsanaha waxaa wax weydiisaa dhagaxa wax weydiista saa ka sawirsan dibiga wax weydiisaa saa ka sawirsan waaya shiku marka wuxuu yii wafi lxadiidi waxaa ku jirta adducaau huwa muk lcibaada ruuxa cibaadada waaye xadiiskan waa maxay daciif cilada ku jirta waa maxay nin la yihahdo cabdullahi ibn riic oo daciifa waxaana nidhi xadiiskan waxaa naga kaafina xadiiskii ahaa adducaau huwa alcibaada oo saxiix ahay oo xadiiskii ahaa nucmaan ibn bashiir iyo ql qawluhu subxaanahu watacala waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum xadiiskaas nucmaanna waxyaabaha fawaa-iddaha sii wato waxaa kamid a tafsiirka aayadda ee nabigu markuu xadiiskaas sheego u yihi adducaau huwa alcibaada wuxuu akriyey hadalka ilahi subxaanahu watacala waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum in aladiina yastakbiruuna can cibaadati sayadkuluuna jahanama daakiliin markaas kujijayna hadaa lilaha wallahu subxaanahu watacaala aclaa waaclam bilah